asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka duur maanta aad idiin hena qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn
madaxweynaha hirshabeelle oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan kadib xisad muddo ka taagnayd gobolka magaalada xarunta oo ah ee beledweyne
farmaajiya shariif oo ku baaqay shir wadatashi kadib markii uu soo gebagaboobay kulamo ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal
dowladda soomaaliya oo shaacisay in ay gacanta ku soo dhigtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka s l madaxweyne hore farmaajo oo sheegay inuu tegayo magaalada laascaanood iyo deegaanada kale ee sise khaatumo
xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee dowladda soomaaliya oo ku geeriyooday madaxweynaha soomaaliya oo tacsiya u diray
akhbaaraadka dibadda warka iyaga duur aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn inka badan laba boqol sideetan arday oo afduub loogu heystay dalka nigeria oo la sii daayay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan waa afar iyo labaatanka bisha maarso laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxaayeen qodobada warka iyaga ugu waaweyn kusoo dhawaada warkii oo dhan
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii hore gobolka hiiraan kadib markii xiisad in muddo ay ka taagnayd magaalada xarunta oo ah beledweyne sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdilxiid cabdulaahi daahir sideed saacadood ka bacdi warqadda xilka qaadiska markay dhacday walaalkay iyo walaalahay iyo xildhibaanadeyda iyo cid kasta waxaa ku riyoonaysa ma ku saaciidayo ma ku saaciidayo aniga xildhibaanka dowladda dhexe ugu matalay waa sambaloosh madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudle abu xuseen ayaa xilka guddoomiyaha gobolka hiiraan wareegto madaxweyne uga qaaday cabdulaahi maalin sufuro oo xilkaas hayay muddo sagaal bilood ah markaas oo uu bedelay cali jeyte cismaan waxaana wareegtada xafiiska cali guudlaaba kasoo baxday lagu magacaabay nin lagu magacaabo muuse salaad wehliye sufurow ayaa caqabado badan maamulkiisa la kulmayay in uu ka shaqeeyo gobolka hiiraan gaar ahaan caasimadda gobolkaas ee beledweyn lama sheegin sababta xilka looga qaaday cabdulaahi maalin sufurow hadalkan ayuu jeediyey joon shan iyo labaatankeeda labada kun saddex iyo labaatankii xilli uu cali jeyte cismaan diidanaa inuu xilka wareejiyo inta orgiga waa ka weyn tahay waxaa jira xildhibaano walaalaheen ah oo shaqadii ayanagu aan u dirsannay ee shalay statekan hirshabeelle in iyagu maraan sababteeda ugu gudbay dowladda dhexe haddeer wixii loo dirsaday inta soo gabay haddeer broblemka meeshaan ka jira boqol kiiba siddeetan iyagu mas-uuliyaddeeda iska leh waxaan u sheegaynaa haddii lahjad qabiil lagula hadlana lahjada qabiilaan kula hadlaynaa haddii mid system dowladeed lagula hadlana waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka dowladda dhexe baarlamaanka dowladda dhaxaan u sheegaynaa maanta soomaaliya uma dul qaadan karto waxaa ka socdaa laascaanood anaa iri anaa ir ma ah nin weliba inuu xadkiisa iyo xuduuddiisa ku adkaagana aad fiican nimanka xildhibaanada walaalahena aadan walaalo nahay waa saaxiibbaan nahay isku tiimaan nahay laakiin hadda waxay ka shaqaynayaan waxaan shirka ku nahayna ma aha waxaan walaalo ku noqon doonna ma aha gudoomiye waa ka lahjadda adag ku hadlaya nin waliba maanta xilliga dalka waxaa lagu jiraa aniga xildhibaankii dowladda dhexe ii jiro waa la yaqaanaa boqolkii dooratay maxamed cabdiqaadir waxba kuma lahayn boqolka dooratay cabdulaahi buraalin waxba kuma lahayn aniga xildhibaanka dowladda dhexe ugu matalaya waa sambalowshe lahjadda adag in guddoomiyaha qorna taasaa kalifaysa waxaa socda wax shirka lagu yahay waxaa laga arkaa in digarataa lagu kala wareego hiran state inaan ku fogaado marba saddex sano ninkii nagu hogaaminayay hal sanoo ka midana ma jirto mana lala soo geli kara magaalada lahaa aniga walaalkii cali jeyto ahaa dad baa ku dhintay dunyaa ku burburtay waa loo dhaawacmay intaasi waa socon weyse anigu siddeed saacadood ka bacdi warqadda xilka qaadiska markay dhacday walaalkay iyo walaalahay iyo xildhibaanadeyda iyo cid kasta waxaa ku riyoonaysa ma ku saaciidayo ma ku saaciidayo
maarso afar iyo tobankeeda labada kun afar iyo labaatanka ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga saaray maamulkii taageersanaa hirshabelle kadib markii uu dagaal culus la galay maamulka kale ee la magac baxay hiiraan state
madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay shir wadatashi ah kadib markii uu usoo gabagaboobay kulamo ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa magaalada garowe ee maamulka puntland waxaa ugu soo gabagaboobay shir u socday kaa oo ay warmurtiyada ay kasoo saareen ay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee dalka labada madaxweyne ee hore ayaa waxay fariin u direen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaanada iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyagoo kula dardaarmay inay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinayo midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed ayna ka joogsadaan waxa ay ugu yeereen hanaanka aanan waafaqsaneen sharciga ee lagu bedelaya dastuurka dalka farmaajihi shariif ayaa uga digay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu kusii socdo wax kabedelka dastuurka dalka waxaana ay u soo jeediyeen sida ay sheegeen in uu kasoo laabto wadada uu hayo siday u dhigeen warka kasoo baxay warmurtiyeedkan ayay kasoo saareen shirka uga socday magaalada garowe
bismillaahi raxmaani raxiim warmurtiyeed wada jir ah oo madaxweynayaashii hore ee dalka ay ka soo saareen kulamo wada tashi ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland madaxweynayaashii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka ambaqaadaya doorka kaga aadan xoojinta midnimada iyo wadajirka dowladnimada soomaaliyeed ayaa kulamo wada tashi ah kula qaatay magaalada garowe madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani muddadii u dhexaysay kow iyo labaatankii maarso iyo saddex iyo labaatankii maarso labada kun afar iyo labaatanka labada madaxweyne oo ka walaacsan saameynta khilaafka arrimaha dastuuriga xaaladda amni ee dalka khasaaraha ka dhashay weeraradii oo cadowga uu ku beegsanayo ciidamada ciidamadeenna iyo duruufaha halista ku ah jiritaanka iyo midnimada qaranka soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen qodobada tan kow madaxdu waxa ay bogaadinayaan dadaalada nafhurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku wajahayaan argagixisada al-shabaab iyaga oo shacabka iyo qaranka soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey dhammaan haliyadii ku shahiiday difaaca dalka labo madaxweynayaashu waxa ay adkeeyeen dadaaladii muddada soo socday ee lagu bixiyey dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen in ay dib ugu laabato dhabbaha dhismaha ciidanka iyo dib u xoreynta iyadoo loo dhammaystirayo ciidamada agabka qorshaha iyo saanadda ay u baahan yihiin si ay u xoreeyaan dalka saddex madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay la wadaageen madaxweynaha puntland natiijada iyo caqabadaha waanwaantii ay ku jireen ee ku salaysnayd khilaafkii dowladda federaalka iyo puntland ee arrimaha dastuurka la xidhiira afar labada madaxweyne waxa ay ka xun yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ka cagajiiday ballantii ku salaysnayd isu soo dhoweyntii labada dhinac taas oo markii hore erge ahaan uu uga codsaday in ay u tagaan garowe kana soo shaqeeyaan xalinta khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka shan labada madaxweyne waxa ay sii wadi doonaan dadaaladooda ku aadan soo dhoweynta wadajirka iyo midnimada shacabka soomaaliyeed
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inay gacanta ay kusoo dhigtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka israel ilka xase ayaa warkan faahfaahinaya
dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay in ay gacanta kusoo dhigto shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hotelka israel ee magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku haya galbaariseedka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotelka israel waxaana ay gacanta ku dhigeen lix iyo toban eedeysane oo ku lug lahaa weerarkaasi war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay-adaha sirdoonka nabad sugidda qaranka ee nisa ay ku guulaysteen in ay soo qabto cabdinaasir daahir nuur oo ahaa shaqsigii suurtageliyey in magaalada muqdisho ay soo galaan gawaarida qaraxyadaah lagu geystay sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ahaa ilaa iyo afar eedeysane oo ku diiwaan gashan milkiyadda labada gaare ee al-shabaab u adeegsatay weerarka hotelka israel waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in baariis ay ku socoto shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya kuwa uu ka shaqaynayay baraha baarista ee al-shabaab ay kasoo gudbeen waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya lagu sheegay in shacabka soomaaliyeed lala wadaagi doono cadeymo dhammaystiran kuwa oo muujinaya shabakadii ka tirsaneed al-shabaab iyo guungaarkeedaha baarista ay ka sameeyeen ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee shabakadda ahaa ee la qabtay iyo weliba eedeysanayaasha kale ee loo haysto kiiskan loo gudbin doono maxkamadda shaqada ku leh waxaana ay hortegi doonaan cadaaladda ayaa lagu soo gebagabeeyey warka qoraalka ee kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya
aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin ilkacse madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo gabagabeeyey ee safar uu ku joogay magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay socdaal uu sheegay inuu ku tegi doono dhowaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo deegaanada kale ee s c khaatumo madaxweyne farmaajo ayaa marka hore puntland kaga mahad celiyey sida maamuuska lahaa oo ay ugu marti sooreen mas-uuliyiinta puntland magaalada garowe iyo shilkii halkaasi uga qabsoomay madaxda puntland iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed sidoo kale waxa uu si qoto dheer ugu nuunucsaday ee asbaabihii ka baajiyey safar uu ku tegi lahaa laascaanood
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer puntland ee magaaladan garowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo soomaalinimada waaltinimada leh ee aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen waxaan runtii la kulanay marxalad ee cimilada aada iyo aada u kulushahay bil ramadaan oo dee ummadda cibaadeysanayaan macdama ay tahay bil barakaysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameyno saasoo kale waxaan doonayna inkastoo waqti nagu yaryahay inaan tagno laascaanood khaatume state laakiin iyada naftigeedaan dadka uga turnay xilligan adag ee kuleelaha ah iyo bishaan ramadaan dadku cibaadeysanayaan inaan dadkii aan dhib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hogaamiye firdhiye cabdiqaadir firdhiye aan isu sheegnay inay qorxoon tahay inaan dib usoo noqdo marka kula marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan wakti fiican ku imaado khaatuma aan ka bilowno magaalada laascaanood buuhoodle gumays iyo carooley iyo wixii suurtagal oo degaanadaas ah
guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhageysaneyseen idaacadda dalsana heertana dhegeysanaysa wanaga intaa
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel